أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay siddeedda bisha rajab sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana duhurnimadan kuwada ugu waaweyn in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool tallaabada maamulka sayuunida yuhuudda uu ku aqoonsaday maamul goboleedka somalilan ayaa xaalad cusub geliyey geeska afrika isagoona dhanka kale khilaaf ka dhex abuuray kooxda riddada soomaaliya maamulka suhuyuniidda yuhuudda ayaa qorshayaal halis ah oo qarsoon ka damacsan aqoonsi ku-sheegga uu siiyey maamulka gaallaraaca ah ee somalilan muqaawamada filistiin ayaa si adag oga hadashay aqoonsiga suhuyuniidda yuhuudda ay siisay maamulka gaallaraaca ah isku magacaabay somalilan bulshada ku dhaqan gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay aqoonsi ku-sheega yuhuudda ay siisay maamulka ashahadalla diriirka somalilan maamulka islaamiga ee degmada boga qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowla diiniha usoo gabagabeeyey mu'adiniinta iyo imaamyada masaajida degmadaas
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalkeena yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxayna maleeshiyaadkaasi doonayeen inay dhibaateeyaan dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan daafaha degmada xudur dagaalka oo ahaa mid culus ayaa allah fadligii khasaare xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta iyadoona askar fara badan oo murtadiin ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarkaasi inta la xaqiijiyey howlgalka maanta ka dhacay duleedka degmada xudur waxaa lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay lix askari oo isla murtadiin ah geesiyada towxiidka ee howlgalkaasi fuliyey ayaa allah fadligii soo qanimaystay shan qori oo ah kay afartan iyo toddobo iyo qori bkm ah dhanka kale wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya howlgal lagu dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne waxaana murtadkaasi laga furtay qorigii uu sitay sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee bundada degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeedka ee duleedka magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada bariga afrika ayaa sii kordhiyey howlgallada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
shukran akhona yaasir tallaabada uu maamulka sayuuniyadda yuhuudda ku aqoonsaday maamul goboleedka somalilan ayaa xaalad cusub geliyay geeska afrika isagoona dhanka kale khilaaf ka dhex abuuray kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen caliyare kadib aqoonsigii maamulka gumaystaha yuhuudda uu siiyey maamulka riddada somalilan ayaa waxaa mandiqada geeska afrika gelgeliyay xaalad cusub iyadoo qaar ka mid ah dowladaha dhacabariga qaaradda ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan tallaabadaasi madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa saacadihii lasoo dhaafay wadahadallo qadka taleefonka la yeeshay madaxweynayaasha wadamada tanzaniya iyo uganda iyo kuwo kale oo carab iyo afrikaan isugu jira isagoo ka dalbaday inay caddeeyaan mowqifkooda murtad gurguurte ayaa habeen hore qadka teleefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya gaal abey axmed balse abey ayaan ka soo jawaabin dalabka gurguurte isagoo u sheegay inuu mashquulsan yahay xukuumadda adis ababa ayaa ku wargelisay mas-uuliyiinteeda inaysan sinaba uga hadli karin tallaabada dalalka loogu aqoonsaday somalilan taasoo muujinaysa in nidaamka abey uu rajo ka qabo in isagana uu qaado dhabbo la mid ah tan yuhuudda sidoo kale xukuumadda riddada ayaa dowladaha qatar masar sacuudiga iyo turkiga ka codsatay inay kala hadlaan quwadaha waaweyn ankara ayaana loo wakiishay inay aqalka cad kala hadasho tallaabada uu qaaday netanyahu dhanka kale tallaabadii maamulka yuhuudda uu somalilan ugu aqoonsaday dal madax bannaan ayaa khilaaf iyo kala jab ku riday kooxda riddada soomaaliya murtad cusmaan dubbe oo ka tirsanaa baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa iska casilay sanatarnimada wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud inuu ka shaqaynayo ficilo deegaankiisa halis ku ah tiro kale oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya kana soo jeeda deegaanada maamulka somalilan ayaa iyana qorsheynaya tallaabo taas la mid ah sida ay xoguhu tibaaxayaan murtad xasan sheekh maxamuud ayaa xildhibaanadaasi ku handaday inaysan ka aamusnaan karin oo ay qasab tahay inay ka hadlaan muddo toddoba maalin gudahoodna ay muujiyaan mowqifkooda mahadsanid walaalka caliyare maamulka suhiyuuniyadda yuhuudda ayaa qorshayaal halis ah oo qarsoon ka damacsan aqoonsi ku sheega uu siiyey maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan faafaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkan cusmaan dhuubow
dalkii gaalada u dhibay wax ma dhowrsadaan midhanin dhinacna eegaynin danloodayaba nimanka bulshada dhaawaca u geystay waa waxaan dhabxuma didin oon ceeb ka dhidhine dharaarti kastaba eel horlaa looga dhacayaye ninba macallinkii wuxuu dhigay dhelan wadaagane isticmaarkii naga dhoofay iyo gaalkiibaa dhalaye
tan iyo wixii ka dambeeyey markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu qalinka ku duugay in uu aqoonsaday maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan waxaa soo baxayay falcelinno aad u xoogan oo ka imaanayay dhinacyo kala duwan maamulka murtad ciro axsaabta siyaasadda golaha dawaaqiidda siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafadka iyo qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee maamulkaasi ayaa dhammaantood isku raacay soo dhoweynta aqoonsiga yuhuudda waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxa maamulkaasi uu dhowr bilood ka hor booqasho qarsoodiyaha ku tagay tal abiiba xarunta maamulka yuhuudda sidoo kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa si toosah barahooda bulshada ugu baahiyey sawirro ay isaga soo qaadeen xarunta baarlamaanka ee maamulka yuhuudda waa kan guddoomiyaha golaha dawaaqiidda somalilan murtad yaasiin faratoon oo ka mid ah dadka arrintan sida weyn ugu riyaaqsan islamarkaana aaminsan in labada baarlamaan ay iska kaashan doonaan arrimaha labada maamul sida uu hadalka u dhigay anagu baarlamaan ahaan baarlamaanka israa'iil baarlamaanada ugu xoog badan buu ka mid yahay adduunyada ee dowladdiisa maxaa hayto dowladda hogaamiya ee dowladdu ka dambayso ee taladiisa qaadato dee waxaa laga maanaa dee waa arrinaynu u baahnayn weeye waa meeshii aynu ka geli lahayn baan qabaa anigu aynu hawsha ka bilaabi lahayn maantu bay hawshu bilaabantay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa madaxa maamulkaasi ashaadala dirirka ah ee somalilan ku casuumay booqasho uu ku tago yuhuudda waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha labada maamul sida dhaqaalaha wax soo saarka arrimaha bulshada iyo shacabka labada maamul ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa aqoonsigan ka sokow waxyaabaha uu sida gaarka ah carabka ugu dhuftay waxaa ka mid ah in murtad ciro uu ka codsaday in somalilan lagu daro heshiiska ibraahimiyada ee la doonayo in lagu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda iyo waddamada caalamka islaamka nin lagu magacaabo cali waran cadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii hore ee maamulkaasi ayaa si angabasho leheen u sheegay in heshiiskani uu yahay mid guul ah oo ay la galeen dad ahlu kitaab ah adeer waxa weya saasaynu kala nahay idina adna waxaad u tagtay xasan sheekhow waxaad la socotaa mulxidiinta bilaadiinta ah ee ilaahay aqoon ee aan waxba aqoon ee aan nebiyada rumaysnayn annana ahlu kitaab baanu maanta wax la seexanay oo aanu la gallay iyo dad badan oo islaam oo soo socda sidaa awgeed waxaan leenahay aan isnabadgelino aan isu ducayno waxba isyeeli mayno laba dowladoo walaalo geeska afrika oo soomaaliya noqon doonaa sidaa muxuu ahay ummadaha kale mid ka mid ah wadaad xumayaasha ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa yidhi marka ictiraafka somalilan la soo hadal qaado waxaan ogaadaa dad badan oo geeskan yar ee aan ku noolnahay iyo qaranka somalilan xumaan badan u qaba guul ayaannu rajaynayaa dalka dadka iyo diinta waxaan joogaa oo aan ducada ka soo dirayaa dhulkii barakaysnaa oo ula jeedo xarameynka wuxuuna ku ducaynayaa in aqoonsi laga helay yuhuudda uu allaah lacnaday mid ka mid a odayaasha dhaqanka riddada ee somalilan oo lagu magacaabo buurmadow ayaa isna ugu baaqay shacabka ku nool halkaasi in ay wiilashooda ugu magac daraan netanyahu iyo magacyada madaxda kale ee yuhuudda waxaan u arkaa guul baan u arkaa waxaan u arkaa sharaf baan u arkaa waxaan u arkaa dowlado badan oo carbeed iyo muslimiin ah wanaagay somalilan gashan waayeen inay gashatay israa'iil iyo netanyahu waxaana u arkaa somalilan inay ka soo saareen uur libaax waxaanu leenahay ninba tacabkii tubay kaa maaliya nin waliba wuxuu gashado somalilan ayuu ka maali doonaa insha allahu tacaala maanta ciddaanu sharafu haynaa wanaag u haynaa waa israa'iil waxaanuba u soconnaa inaannu xayfe iyo talaabiib iyo u bixinno shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashayada netanyahu iyo haddii aan laba leeyahay aan iyo ragga la midka aanu bixinno isu soo baxyo ay xukuumadda riddada hargeysa hormuud ka tahay ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee uu ka arrimiyo maamulkaasi waxaana labada maalmood ee sabdida iyo axadda uu murtad ciro fasaxay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee maamulkaasi waxyaabaha aad loola yaabay waxaa ka mid ah iyadoo meelo ka mid ah jidadka halbowlaha ah ee magaalada hargeysa laga taagay calanka yuhuudda islamarkaana qaar ka mid ah dhallinyarada oo la sheegay in uu maamulkaasi soo abaabulay ay ku libisteen calanka sahyuuniyadda sidoo kale dhismo ka kooban dhowr dabaq oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa gebi ahaantiisba lagu xardhay calanka yuhuudda sida laga dheehan karo sawirro saacadihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada madaxii hore ee maamulkaasi oo tallaabada yuhuudda soo dhoweeyey ayaa dhanka kalena ka digay gadood shacab oo ka dhan ah yuhuudda wuxuuna yidhi anigoo beer iska furfalan ayaa la yidhi madaxweyne wuxuu hi traafka diyaara soo ora itana kabala baan kusoo orday traafkii ahaa marka dee ilaahay waxaanu ka baryaynaa aanay fidmo gudahana ka abuurin dadkan caadifada badan ee laga yaaba inay dhan kala u boodaan dee in wacyigelin badan iyo dee maxaa la yidhahdaa fahamsiin badan dadka la yidhahdo war dee imise dowladda muslima xidhiidha leh ayaa ila haboon waxaa jira culimo indheer garad aqoon-yahano iyo dhalinyaro fara badan oo si weyn ugu gadooday go'aanada dhagaraysan ee maamulada riddada somalilan iyo midka yuhuuddu ay kala saxiixdeen waxaa looga yeeray heshiiska aqoonsiga laamaha amniga gaar ahaan maleeshiyaadka booliiska ayaa xalay bilaabay howlgallo xooggan oo ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan oo ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen ku dhawaaqista yuhuudda ee aqoonsiga somalilan sheekh maxamed kaariye oo ka mid ah culimmada hargeysa ayaa ka mid ah dadka lagu guray xabsiyada isagoo markii uu soo baxay warkaana yuhuuddu soo saartay kaga falceliyey bartiisa baraha bulshada isaga oo soo qoray kaca oo fadhiga ka kaca kufri baa yimida kaca yahuud baa timida kaca netanyahu diida oo ka kaca fadhiga mid ka mid ah aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha deegaanadaasi ayaa ka mid ah dadka shacabka ee ka hor yimid mashruuca yuhuudda ictiraafkii xalay dha shalay tola dhacay ee israa'iil ay ku dhawaaqday inay ictiraaftay somalilan waxaa hadallada ka mid ahaa inay somalilan aqbashay inay ku biirto akoodhka ama mashruuca ibraahimiyadda qodobkaasa ka mid ahaa oo ku dhawaaqay netanyahu isagoo uu sheegaya trumpna inuu sheegay madaxweyne ballantaa aad qaaday ahayd waxaannu ku biiraynaa akoodhka ama heshiiska ama mashruuca ibraahimiyadda waa mashruuc aad u halis badan waxay soo saareen sanadidii u dambeeyey waxay soo saareen ururka midowga culummada muslimiintu waxay soo saareen inuu mashruuca ibraahimiyadu yahay mid diinta islaamka ka soo horjeeda oo xaaraan ah oo la qaadan kare marka madaxuuna waxaan kugu baraarujinayaa inaad qodobka mabda'a noocaasa inaad ku biirto inaad khatartiisa aad ogaad ayaan la baruunaa kuu sheegaya waxaa muhiima shacabka somalilan inay ogaadaan maxaa ictiraafkan iyagu heleen israa'iil maxaa loogu beddelayaa waxaan madaxweyne heshiiskan aad gashay iyo ictiraafkan aynu helnay wuxuu tilmaamayaa oo keensanayaa israa'iil horta ina iyadu dowlad ay tahay wuxuu kaloo runtii hoos u dhigayaa dhibaatadii soo gaadhay reer falastiin iyo reer khayza iyo kumaankunkii qof ee ku dhintay meesha hoos buu u dhigayaa markaan inagu dabaal degayno aynu faraxsan nahay ee calankii israa'iil aynu wadanno isla markaana ay dhib weyni ka taagan tahay khaza oo muslimiin la laynaayo somalilan heshiiska ama ictiraafkaa la siiyey muxuu u keenay marka go'aan la qaadanayo waa in laba dhinac laga eegaa cos and benefit analysis maxaa dhib ku jirta maxaa dheef ku jirta waa inaad madaxuna si toosa u caddaysaa ilaa hadda ma caddaan maxaynu dheef ka helaynaa maxaase dhib inaga soo gaadhaysa dekedeena barbera waa meesha keliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo degaan maxaa dhib ku iman karta sidoo kale waxaa arrintan si adag ugu dhiidhiyey shacabka ku dhaqan magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya waana kuwan qaar ka mid ah dadweynahaasi oo ra'yigooda ka dhiibanaya faragelinta yuhuudda ee gobollada waqooyi ruuti waa wax aad loola yaabo aqoonsigii la sugaya lalahaa ee muddaa faranta saacadood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuudna ka daba tuurto waa wax aad loola yaabo waana wax aad looga xun yahay kolley run ahaantii anuma soo dhoweynayo haddaan nahay dad ummadda muslimka ah ee soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geysteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda geliyeen uma faraxsanin baan leenahay anigu horta qofaan ahay aqoonsiga somalilan la sheegayo yuhuudda ah raalli kumay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan ka dibaddaan ka noqonaynaa waxa islaamnimadan raalli kama yihi laakiin talaabiid talaabiid waxay noo haysaaba iska yarba dadkii muslimiintii bay dhammaysay talaabiid waxbay nooma hayso baddeenayna doonaysaa talaabiidta laftigeegu oo etoobiya u rabtaa waa ka soo hor jeednaa annagu haddaan nahay gobolka awdal ictiraaf haddii la doono farba farta ku xigtaa lagu kabaa walaalaheenna soomaaliya ayaa inoo haya ictiraafka horta waxaa muhiima in la fahmo qadiyadaha la socda iyo dabaylaha socda hadda marka israa'iil aqoonsiga uma baahnin iyadaanana aqoonsanaynba haddaan nahay waddamada islaamka raallina kama nihin markaa waxaa la wado ujeeddada ay yuhuuddu ka leedahay tallaabadan ay shalay qaaday ee ay ku aqoonsatay maamulka isku magacaabay somalilan waxaa soddon iyo dhowr sano ka hor ka hadlay allaha u naxariista ee sheekh boqolsoon waxaana dhaboobay wixii uu waagaasi ka hadlay ay yidhaahdeen somalilan waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna yuhuudda ayaa loo goynaya ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka ka laabta ama ha ka laaban idinkaa garanaysaan dad badan oo soomaali ah islamarkaana jooga daafaha dunida ayaa si isku mid ah ugu dhiidhiyey damaca guracan ee yuhuudda waxaana sidoo kale mugdi ku sii dhacaya walaahowga waalan ee uu ku riyoonayo maamulka isku magacaabay somalilan kaasoo ah in loo aqoonsado mid ka xuubsiibtay soomaalida inteeda kale
muqliyada markii laysla galay labada meeloodba muqdishiyo hargeysaba markay murugdayay reentay matida markii ay guranayeen labadii maaloodi mandeeq markii ay fowlatayay madasha loo joogay mataanaha dharaartay dhashaye lagu mashxaradayay kala meerintan labada calan miridhiis wayda
muqaawamada falastiin ayaa si adag oga hadashay aqoonsiga suhyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamulka gaalaraca ah ee isku magacaabay somalilan faafahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abushayba xoogga muqaawamada falastiin ee ka dagaalamaya magaalada khaza ayaa si kulol u dhaleeceeyey tallaabadii maamulka yuhuudda sahayuuniyadda aqoonsiga ku siiyey nidaamka dabadhilifka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa bayaan carabix oo ka soo baxay xarakada xamaas ayaa lagu tilmaamay in tallaabadaas ay tahay mid xambaarsan khatar hor leh iyo iskuday lagu doonayo in lagu helo sharciyad been ah waxay sidoo kale ka digeen in maamulka ashaada dirirka somalilan ee loo adeegsado meel loo barakaciyo falastiiniyiinta iyadoo si qasab ah looga rarayo magaalada khaza xamaas ayaa war-saxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in ujanjeeridda nidaamka netanyahu ee aqoonsigan ay ka tarjumayso cadaawada qotada dheer iyo abuurista xasarado cusub oo ka aloosmaa geeska qaaradda afrika muqaawamadu waxay carbowday in sahyuuniyadda cadaawad gaamurta ay u qabto muslimiinta ayna doonayso in jaraa'imta ay ka geysatay dhulalka falastiin ay ku daboosho aqoonsi faalsa ah oo ay siisay maamulka ashaaradirirka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa bayaanka ay ka soo saareen arrinta somalilan uga digay qorshayaasha yuhuudda ee lagu doonayo in falastiiniyiinta si qasab ah looga barakiciyo dhulalkooda iyagoo si buuxda u diiday in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan loo isticmaalo meel loo maro dadka khaza ee dhulkooda la qabsaday muqaamadu waxay tilmaameen in dhiwaanahan ay isa soo tariyeen warbixino badan oo ku saabsan dadaalada gumaysiga ee lagu raadinayo goobo la dejiyo dadka laga barakicinayo magaalada khaza ugu dambeyn muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ugu baaqay shacoobta ku dhaqan caalamka islaamka inay ka dhiidhiyaan ujeeddooyinka gurcan ee yuhuuddu ay ku kala qaybinayso dalalka muslimiinta shukran akhuuna abushayba bulshada ku dhaqan gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si adag oga soo horjeestay aqoonsi ku sheega yuhuudda ay siisay maamulka ashaada la dirirka somalilan walaalkan marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya diidmo xoogan ayaa laga muujiyey aqoonsiga maamulka sahayuuniyadda yahuudda uu siiyey maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee la magac baxay somalilan ee fadhigiisu yahay waqooyiga soomaaliya ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yahuudda benyamin netanyahu ayaa jimcihii dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee somalilan ee uu madaxa ka yahay murtad cabdiraxmaan ciro tan iyo markii uu netanyahu ku dhawaaqay in aqoonsiga uu siiyey maamulkaasi waxay mas-uuliyiinta maamulkaasi ku jireen abaabul xoogan oo taageero iyo garab istaag loogu raadinayo aqoonsigaasi balse bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa si weyn uga horyimid tallaabada netanyahu culimo waxgarad haween dhallinyaro iyo waayeel ayaa si weyn uga horyimid tallaabada lagu aqoonsaday maamulkaasi kuwaas oo ku kala sugan gobollada waqooyi oo ay ugu horrayso hargeysa dadkaasi qaarkood ayuu maamulka riddada xabsiga u taxaabay kuwaas oo la haysto inay ka soo horjeesteen aqoonsiga maamulkaasi oo ka helay maamulka yahuudda dadka sida weyn ugu hor yimid arrintaasi waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka owdal gaar ahaan magaalada booramo oo xarun u ah gobolkaasi warbaahinta oo mikrofoonka u dhex martay bulshada ku dhaqan booramo oo isugu jirta waayeelka dhallinyarada iyo haweenka ayaa waxay si isku mid ah u diideen wax la yaabana ku tilmaameen aqoonsiga maamulka yuhuudda siiyey ee maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxayna qorshaha aqoonsiga la xiriiriyeen inuu qayb ka yahay sidii ay yahuudda etoobiya ugu boobi lahayd khayraadka dhex ceegaaga gobolkaasi runta wax aad loola yaabo aqoonsigii la sugaya lalahaa muddo faranta saacdood lagu dhawaaqayaa in maanta yuhuudna ka daba tuurto wax aad loola yaabo waana wax aad looga xun yahay kolley run ahaantii anu ma soo dhawaynayo haddaan nahay dad ummadda muslimka ah ee soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geesteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda geliyeen kuma faraxsanin baan leenahay kolkaani su-aashaas waxay la tahay israa'iil maanta waxaan ay sheegtay iyo sistamkan ay wax u waddo wax saxa iyo nidaam ay waafaqsan tahay horta maba jirto markaa israa'iil halkaa iminka waxay ka caddaysay uun inay soo degi doonto gobolka awdal aragtideedana marka hore ay ahayd nidaamkan laysku laynayana iyadunbaa ka dambayseeyo waxyaabahan qaarkood la wado markaana aragtidaydaasi waxay tahay waa wax aanan sax ahayn iyada lafteedii baaba aqoonsi israa'iil u baahanba oo waddannada kalena ay aqoonsanaynba in netanyahu lasoo qabtaaba mar hore warqad loo gooyaba anigu horta qofaan ahay aqoonsiga somalilan la sheegayo yuhuudda aan raalli kamay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan ka dibadaan ka noqonaynaa laakiin talaabiid dadkii muslimiintii bay dhammaysay talaabiid waxba inaama hayso baddeena ina doonaysaa talaabiidta laftigeegu oo etoobiya u rabtaa waa ka soo hor jeednaa annagu haddaan nahay gobolka awdo horta waxaa muhiima in la fahmo qadiyadaha la socda iyo dabaylaha socda hadda marka israa'iil aqoonsigu uma baahnin iyadaanan aqoonsanaynba haddaan nahaa waddamada islaamka faalina kama nihin markaa waxaa la wado saabad la soconaysaa waxaan waqta niman yuhuud wata niman axdla maaha niman qolla maaha markaan waqta nimankan mata matay niman xuutiga xuutiga socdaas iyo socdaan nimankan markaan waxay doon say gabdhaha mataan ee xuutiga u waran bacdeen Soomaaliya lagu dhaqso doonaya bayfan markaan Soomaaliya inta kadana qoso way sababta qow aqoon musu korin waxa ma soo korin markaan waqta mushkil yahay waxa la galaya atraabka Soomaaliland waxa ayna leeyihiin waxa la ictiraafay yuhuud yuhuud oo ilaahay dhacay uu nacdal ku riday ayaana ictiraafay inay leeyihiin markaas ictiraafkaayo waxaana kuma jeedno annagu reer awdal haddaan nahay diidmada shacabka ku dhaqan boorama ee tallaabada maamulka yuhuudda ayaa ku soo beegmaysa xilli maleeshiyaadka booliska ee maamulka cabdiraxmaan corre ayaa xabsiyada ku gureen dad shacab ah oo isugu jiray culimo iyo indheergard kale oo si adag uga diidhiyey go'aanka netanyahu culimmada saacadihii ee lasoo dhaafay ee lagu guray xabsiyada waxaa ka mid ah sheekh lagu magacaabo maxamed kaariye kaasi oo bartiisa facebooka ku qoray ereyo ka dhannaha tallaabada yuhuudda isagoo ku baaqay in si adaga looga hor yimaado mahadsanid marwan ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiiniha usoo gabagabeeyey muwaadiniinta iyo imaamyada masaajida degmadaas faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkan cazaam carafaad munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable kana soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan culimo dhaqan iyo marti sharaf kale oo kala duwan waxaa dowladdiiniha loogu soo gebagabeeyey imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada buqa qable ee gobolka hiiraan dowladdan oo qayb ka ahayd xamlad dacwi ah loogu magacdaray saxaabi weynee abubakar sadiiq ee ka socotay degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga kana faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ugu horrayntii waxaa dowladda loo soo gebagabeeyey imaamyadii mu'aadiniinta masaajidda kelimad qayima ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan waxaan u fadhinaa gebagabadii dowr ayaantan socotay oo ragga mu'aadiniinta iyo ragga a'immada ah eeyaantan degmada ka socotay ayaan gabagabadeena u fadhinaan u joognaa ilaahay baa mahadle subxana watacala soo waafajiyey ragga waxaan kula dardaarmayaa alla subxana watacaala cabsidiisa wax lisu dardaarmayada u khayr badan oo u wanaagsan arrimaha adduunyada iyo aakharadu labadabana taqwadaasay ku hagaagayaan waxa jannada lagu galo waa taqwadii cabsida ilaahay tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyan buu ilaah yidhi waxaan jannada dhexrsiinaynaa dadka mutaqiinta alla ka baqa sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiib sheekh cumar oo ah naqiibka beesha direed ee wilaayadda hiiraan isagoona si gaar oo la dardaarmay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada boqaqable imaamyadii iyo mu'adinadii aad tihiin waxaad isleeyahay qayb weyn oo hoggaanka muslimiinta ka mid ayaa tihiin qofka hoggaanka ana mas-uuliyad ayaa saaran marka mas-uuliyaddaasna wada saaran oo xadiidka aad garanaysaan kullakum raacan wa mas-uulun can raciyatihi in maarata qof walbo mas-uuliyaddaas iyo qismigaas ilaahay uu ku aadiyey uu guto gaar ahaan mu'adiniinta dadka muslimiinta oo dhan ayaa ku xidhan marka in awqaaddoodii ay ilaaliyaan waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mida imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada boqa qable ee dowladda diiniga ah loo soo gebagabeeyey iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan culumta ay ku qaateen dowladda waxaan ka mid ahay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajid boqable waxaa noo socotay maalmahan dowr la yidhaha dowlad abubakar sidiiq radiallahu canhu wa ardaah dowladda shacaarkeeda wuxuu ahay tacaalow nu'min saaca marka laba qayb isugu jirtay qayb waxay ahayd bal in la tilmaamo fadliga ay leeyihiin dadka mu'adiniinta ah iyo sifaadka iyo aadaamka sifada uu leeyahay qofka aadaamayo sidoo kale waxaa laga hadlay qaamada qaybna waxay ahayd in xoo lis yara tasxiixiyo oo wixii xoogaa akhda ay jiraan in layska sasaxo marka labaas qayb iskugu jirtay si guud maasha allah aad iyo aad aan ugu faa'iidnay ilaahi subxaana watacaala ciddii soo qabanqaabisay iyo dadkiis ogaasimay iyo culimmadii ayagana waqtiga nagu bixiyeen wax noo akhrinayay ilaahi subxaana watacaala miisaan xasanaatim alla uu kabo insha allahu dowladayaa barnaamijkan ku qaadanay alxamdulilah si fiicanaanu wax noola fahamsiiyey aadaankii waana laga saxay mataqaanaa anagana waa dadaalnay insha allahu mataqaana mucaadiniinta fadliga ay leeyihiinna waa noola sheegay maamulka islaamiga ee degmada baqa qable ee wilaayadda hiiraan ayaa dhowaan degmadaasi kaga dhawaaqay xamlad dacwi ah oo loogu magacdaray abubakar sadiiq waxaana xamlada si toos uga dhaqan gashay degmada iyo deegaanada hoostaga aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cazaam carafaad warbixintiisaas ayaa warkeenii doornimo maantana u dambeysay tanay kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير